bismillaahi raxmaan raxiim habi wacno wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo hadalsan kuna soo dhowaada warka habeen qodobada ugu doorana waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood adag ka yeeshay sharciga hantidhowraha guud ee qaranka faahfaahino kala duwan oo kasoo baxaya ku dhowaad labaatan ruux oo ku geeriyooday gaari caasi ah oo ay saarnaayeen kadib markii ee la kacday miino dhulka lagu aaso xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed laba beel oo diyo ku kala qaatay magaalada muqdisho kadib heshiis ay wada gaareen akhbaaraadka caalamka warkeena habeenaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda iyo mucaaradka waddanka kenya oo wada hadal bilaabay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacno wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bisha agoosto labaatan saddex iyo labaatan marka warka eega habeen ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada eegi oo intaasi ka faahfaahsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay dood adag ka yeesheen sharciga hantidhowraha guud ee qaranka oo akhrintiisii labaad ay marsiin yihiin xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka dalka xildhibaanada ayaa mid mid usoo istaagayay iyaguna aragtidooda ka dhiibanayay sharcigaasi xasan cabdulqaadir anilka ayaa warkan faahfaahinaya gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ay u heliyaan ku-xigeenadiisa labada gole ee baarlamaanka ayaa maanta shir gudoomiyey kala fadhigii saddexaad kulankiisii shan iyo tobanaad ee golaha shacabka kulanka oo ay xildhibaanadu kaga doodayeen warbixinta akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka hantidhowrka guud ee qaranka ayaa waxa ay sheegeen in la saxo qodobo madow ku jira kuwaasi oo muhiim u ah shaqada hantidhowrka guud ee qaranka iyadoo xildhibaanadu mid mid u dul istaageen qodobo ay ka mid yihiin magacaabista iyo xilka qaadista hantidhowrka guud ee qaranka iyo shaqada baaxadda leh ee ku jira sharcigani guddoomiyaha horta taas waa uga mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa baarlamaanka sharafta leh oo halkaan uga hadlay waxyaabihii maanta ay keeneen guddiga maaliyadda runtii waa qaadanaynaa fikiradiina waanu ku saxan tihiin annaga waxaan u keennay inaan annaga sidaas lagu baaskareeya nahay maaha waa khaldami karnaa waa saxmi karnaa marka wixii jira in la soxo la isla arko ka doodaan sida quruxda badan ood uga doodeenna waa ku mahadsantihiin runtii waxaa laga yaabaa inaan waxna qaadano waxna aan reebno annaguna aan dib ugu noqono waanan kaga mahadcelinaynaa marka oo afeef inaga ah mudana guddoomiye akhrinta saddexaad si la mid ah wuxuu qabaa inaan la ansixin karin saddex maalin ka hor inaan koobiga haysanno si fursad aan ugu helno qodobada qaar ee muhiimka ah ee aan la sixin ama aragtiyadii muhiimka aan lagu soo darin mooshiin in laga soo jeedin kara siduu xeeroosaadka qaba si aan fursad ugu helno oo keliya ma ahee hay-aduhu waxay leeyihiin internal audit ama hantidhooro u gaar ah ay leeyihiin kharash bixinta caadiga ah markay marayso waxay tahay in kan u gaarka ah hay-adda uu soo hubiyo laakiin hantidhooraha guud kontaroolka guud buu leeyahy shaqadan waa badanaysa haddii la yidhaahdo marka horen ha diiwaangeliyo marka labaadna ha ma kusan tahay ha baaro waxaa weeye hantidhoorka gaarka ah ayaa ku filan oo weliba lagula xisaabtamhaya in uu hubiyo waxaa ku jirta inuu leeyahay khibrad toban sana inagu waxaan ku jirnaa dagaal sokeeyaan ku jirnaa dowladeennu waa dowlad iskeeroo kooban awoodeennu way xadidan tahay marka toban sano la yidhaahdo waxaa dhici karaysa tobankaa sano inay noqoto muddo dheer yacni waddamada deggan oo amnigoodu sugan yahay iyo dhaqaalahoodu deggan yihiin ayaa muddadaa tobanka sana qaadan kara waxaan dhihi lahaa in muddadaas iyada in la soo dejiyo in laga hoos loo dejiyo ugu dambeyn guddoomiye aadan madoobe ayaa soo xiray kulanka haddaan heer hoosaadka loo hoggaansamin oo qof kastaba khiyaarkii iyo rabitaankii ayadoo magaalada la joogo amba fasaxaan layska maqnaado taas macnaheedu wuxuu noqonayaa inaan maaragtay la qadarinaynin waajibaadkii aan u dhaarinay ummadda soomaaliyeed wakiilka uga ahayn marka sidaa daraaddeed ilaa shan sac iyo hadda maaragtay aad u jeediin saacadda ay marayso shan sac iyo labaatan inay tahay u malaynayaa shan saac iyo labaatan hadda la marayaa weli koorumkii waxbaa ha dhiman maaragtay waa buuxsimi waayey waxaan ognahay labaanada fasaxa ku maqin tiradooda inay yar tahay oo aan isku mashquulinay sida hoyrasadkana faraayay in maaragtay xildhibaano kooban ay fasaxa ku maqnaadaan marka laba boqol toddobaatan iyo shan inaan boqol iyo afartan ka weyno ayagoo magaalada qaarkooda joogaan dadka fasaxa ku maqana kontonba dhammaa soddon iyo waxyara fasax rasmi ah ku maqan dadkii fasaxa ka dhammaaday oo iska maqnaadan waxay la mid yihiin qof aan fasaxa la siinin buu la mid yahay xasan cabduqaadir dalsan t v
waryayaga xasan cabdulqaadir nilka aada ayuu u mahadsan yahay markan faahfaahiino kala duwan ayaa kasoo baxaya ku dhowaad labaatan ruux oo ku geeriyooday gaari caasi oo saarnaayeen kadib markii ay la kacday miino nuuca dhulka lagu aas gobolka shabeellada hoose ibraahim bayu bashka ayaa warkan faahfaahinay dad ka badan toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kadib markii qarax miino u qabsaday gaari b l ahaa oo saaka ka baxay magaalada marka kuna sii jeeday degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose qaraxa ayaa ka dhacay waddada u dhexaysa shalambood iyo danow gaar ahaan aagga beeraha abiikarow oo u dhow tuulada kabtanaas gaariga qaraxa qabsaday ayaa ahaa hal gaari oo si maalinlaha uga shaqeeya waddada u dhexaysa qoryooley iyo marka ka dhimashada iyo dhaawaca ku noqday qaraxa ayaa meydadkooda iyo dhaawacyadooda la keenay deegaanka shalambood iyadoona sidoo kale qaarkood dhaawacyadii soo gaaray u geeriyooday sababo la xidhiira inay heli waayeen adeegyadii caafimaad ay u baahnaayeen maadaama isbitaalka shalambood uusan u dhammaystirnayn agabka caafimaad goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa la sheegay inay ka agdhowaayeen ciidamo ka tirsan s n a iyo kuwa kale oo ka tirsan howlgalka kumeelgaarka midowda afrika ee admis sida uu inoo xaqiijiyey gudoomiyaha deegaanka shalambood nuur cismaan raagi
saaka gaari rakaaba oo caasi ah ka soo baxay marka salaambooda uu maray mar aan isleeyahay magaalada shan kilomitr ama afar kilomitr u dhaafay tuulada abikarow la yidhaah hadda ka hor tuulo abikarow la yidhaah markuu kusii dhow yahay welina uusa gaarin ambeena la kacday ciyaaftii waxaan isleenaha dad adiga dhowr iyo toban qofood aha saaraay gaarin waa baaba'ay markii aan meeshii dhanaxa tagnay oo amisoma jidka meel amisoma meesha hoshagatahdid aan u dheerayn waan baxna meeshiaan tagnay gaarigii markaan meeshuuta gaariga waa baaba'ay dadkii wixii nolol iyo dhimasho aan ku aragna waan soo qaadnay isbitaalkaan keennay hade sidaasaan wax u dhahay dhimasho iyo dhimasho iyo dhaawac ayuu ay dhammaan inta badan dadkii dhimashay dhaawac ay noqon waa gartay gudoomiye waxaad noo sheegtaa marka haddii aad tira koobdeen dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay mise ayay gaarayaan dadka dhintay oon anigu arkay afar qofood oo dhimasho aan arkay aniga cunug yaroo saqiira laba gabdhood afar laba gabdhood oo waaweyn iyo gabar yaroo saqiira iyo ninkii gaariga waday afartaas waa dhigteen waa gartay imise dhaawacanta marka dhaawacaan arkana ilaa shan qofood uu gaara oo ilmo yar yar iyo dad waaweyn bale waa gartay marka halka ay wax ka dhaceen maa waddada mise ma meel oo ciidan ay ka dhow yihiin waa sidee marka goobta noo sharax waddada laamiga oo marka ka soo baxda oo shalaambood marta oo booqoryoolaya daweye intaysan shalaambood markay dhaafto kabtanlaas meel la yidhaha inta isa gaarin laamiga bartankiisa ka dhacdo aagabi karowi ka dhacdo waa gartay ma meesha ciidan amisom baa shaqo ka hayay ma ciidan s n a baa joogay marka sidee marka qaraxu ku yimid meesha miinadu ka dhacday markaas wax joogay ma jireen laakiin ciidan s n a da iyo ciidan amisom ay leedahay ayaa waxay joogeen meesha miinadu ka dhacday nin shirmud xaggii ka soo xigtaa gaarigu ku dhaafay markuu ciidanka s n a iyo ciidanka amisom dhaafay oo wax yar sii socdaa miinada la kacday annagu hadde meesha isbitaala ku yaal isbitaalku isbitaal maalgelin fiican haysta ma ahan isbitaal dhakhaatiir waaweyn joogta ma ahan laakiin waa isbitaal dhiigjoojin iyo wixii emergensiga qaba kara wixii aan qaba karnaan qabana wixii dhiigu shubidaan dhiig u shugnay wixii markaa faleenba suridaan faleenba surnay wixii dhiigka xidhidaa dhiigga laga xidhay annagu waxay annagu waa gurmano annagaa soo aruurino soo qaadnay dadkii oo dhimashadii dhaawac baa annagaa ka soo qaadnay meeshii oo isbitaalka keennay wixii aan qaba karnaa ura intaasay la leeyihiin dadka anigu aan indhayga ku arko wax gaareen afar qofood oo dhimashaa iyo shan qofood oo dhaawaca sagaalkaas qofoodaan arkay aniga oo waana laga yaabaa dad xataa dad xataa dhintay oon meydkooda la arag maadaama wuxuu miino yihiin dadka qaara waxaan ka soo qaadnay meesha miinadu ka qaraxday meel aan u dhoweyna dadka qaar ka soo qaadnay waa laga yaabaa xataa waana dhici kartaa dad aanaan weli arag oo dhintay inay duurka ku maqan yihiin waxaan walaa badanaa jira dhibaato badanaa jirta dadku daawada ma heli karaan haddii meel kale loo baahdo meel salaambood ka baxsan loo baahdo xataa dadka dad qaadi karaayo waa ku yaryihiin haddee hawl walaac dadku aad u walaacsan yihiin ibraahim maxamed mayow dalsan shabeellaha hoose
markan maxamed culu maxamed oo ka tirsanaa al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gulufka dagaal ee ka dhanka ah al-shabaab ka wada deegaano ka tirsan gobolka galgaduud war kasoo baxay dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in maxamed uu si gaara isugu soo dhiibay ciidamada guutada khaalid bin waliid kadib markii uu la soo xiriiray saraakiil ka tirsan ciidanka maxamed colow ayaa sheegay inta uu ka tirsanaa al-shabaab uu ku dhuumaalaysanayay deegaanada miyiga ee gobolada galgaduud balse uu sheegay inuu u adkeysan waayay gulufka culus ee ciidanka xoogga ay ka wadaan gobolkaasi waxa uu ugu baaqay saaxiibadiisa kale ee weli ka tirsan al-shabaab inay isaga soo baxaan islamarkaana isku soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed saraakiisha ciidamada guutada khaalid bin waliid ee soo dhaweeyey maxamed colow ayaa dhankooda sheegay inay soo dhaweyn doonaan xubin kasta oo kasoo baxda al-shabaab islamarkaana weli fursad ay u haystaan laba beel ayaa maanta muqdisho ku qala qaatay diyo kadib markii heshiis ay wada gaareen ilhaan mustafa ayaa warkan dhamaystiraysa waxaan halkan ka cafinayaa wiilkii u geystay wiilkayga dilka axmed mira ismaan dhegaweyne anigoo ku cafiyey alla dartii
waxaa maanta magaalada muqdisho heshiis diyo kala qaadasho ah ku gaaray laba beelood oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed axmed mire cismaan dhagaweyne oo hadda ku jira gacanta dowladda ayaa bishii febraayo ee sanadkan wuxuu isgooska siinay ku dilay marxuun maxamuud cabdulaahi maxamed beesha cabdalla caroone iyo dudubleed tolweyne awdareen oo ah beelaha dilka dhex maray ayaa maanta muqdisho ku gaaray heshiis iyaga oo kala qaatay diyo waxayna sida ay sheegeen qorteen warqad nootaayo ah taasoo caddeynaysa inay heshiis gaareen labada ehel nabadoonada iyo waalidiinta beesha cabdalla caroone oo ah beesha wiilka laga dilay ayaa cafis u fidiyey wiilkii dilka u geystay wiilkooda waxayna sheegeen inay diyo ka qaateen waxayna dowladda soomaaliya ka codsadeen inay soo dayso wiilka xiran waxaan halkaa ka caddeynayaa aniga oo ah cabdulaahi maxamed maxamuud wiilkayga la yidhaahdo maxamuud cabdulaahi maxamed oo ku geeriyooda meesha la iskooska siinaay laba kun labaatan iyo saddexda bisha labaad todoba labaatankeedii waxaan isaga nimiday ehelkii wiilka lila axmed axmer ismaan dhegaweyne oo gacantiisa ku geeriyooday wiilkayga cabdulaahi maxamuud maxameda maxamuud cabdulaahi maxameda waxaan isaga nimiday ehelka oo ka dhashay axmed mira ismaan dhegaweyne waxaana ku heshiinay saddexda islaamku banneeyey mid ka mid a kiiskaasoo si cadaalada ku dhacay oo si wanaagsan ku dhacay oo ilaahay dartiisa waan ku faraxsan lahay marka waxaan doonayaa haddii alla yidhaahdo insha allahu tacaala anigu wiilkaas waa iska cafiyey diyaan ka qaatay waana iska cafiyey waxaan codsanayaa in loo soo celiyo xorriyaddiisa axmed axmed mare ismaan dhega weyne waxaan halkan usoo fadhiista anigoo ah hooye madiine xuseen xasan dhalayna maxamuud cabdulaahi maxamed maxamuud obley kuna geeriyooday iskooska siinay labada kun labaataniyo saddexda bisha labaad labaataniyo toddobadeedii waxaan halkan ka cafinayaa wiilkii u geystay wiilkayga dilka axmed mira ismaan dhegaweyne anigoo ku cafiyey alla dartii shareecada islaamka waxay bannaysana aan dhinac ka qaadan waxaan la dhashay cabdulaahi maxamed maxamuud adeerki koowaadaan ahay waxaan waxaan qaadanno isla garannay inaan wiilkayna cafinno diyana ka qaadanno sidaasaan labada ahal ninkoo ah ku heshiinay dhanka kale ehelka wiilkii wax dilay oo goobta ka hadlay ayaa iyaguna shaaciyey inay heshiis la gaareen ehelka wiilkii uu dilay wiilkooda ayna magdhow bixiyeen waxayna soo bandhigeen warqad nootaayo ah oo caddaynaysa heshiiska ay gaareen labada ehel ahaladii uu ka dhashay maxamuud cabdulaahi intii qaraabada u ahayd baan wada fadhinnaa waxaan ku heshiinay saddexdii shareecada islaamku qabtay mid ka mid ah saddexdii mid ka mid ahay qaateen ahalkii maxamuud ka dhintay oo ahayd inay diyo ka qaataan diyadii baan ku wareejinnay wixii aan ku heshiinaan ku wareejinnay oo gacantooda ku ridnay ood ka arki doontaan nootaayada aan kala qorannay oo maxaad tidhahdaahey annaga iyo cabdullaahi ahalkii oo wiilkuga dhintay sidaas awgeed anoo ah odagiisii nabadoonka ahaa waxaan dowladda ka codsanaynaa sharafta iyo karaamadda leh markii dhintay sabar iyo imaan allaha naga siiyo ahaladiisina sabar iyo imaan allaha ka siiyo mar hadday noo cafiyeen diyaan naga qaateen inay dowladdu sii dayso oo xornimadiisu u soo celido maxamuud cabdulaahi maxamed waa dhintay allah u naxariisto dhibkii wuxuu kaga yimid dhegaweyne maxamed mire cismaan labadii ajaanib waxay ku heshiiyeen shareecada islaamka waxay ogoshahay dhibbay waxay qaateen meg megii ay lalahaa ay lagu lahaa ay qaateen annaguna waa siinay waana ku heshiinay labada ajaanib waxaa halkaan isla joognaa cabdulaahi cabdulaahi maxamed maxamuud iyo hooyo in aan dhibkii halkaas ka dhacay siinay oo wiilkii dilka toogashadana lagu xakumay ay noo cafiyeen diya naga qaateen magtaasoo oo ay ahayd in ay ku wax al saddex maadoo sharciga u ogol yahay midday rabaan ay qaadan karaan midii ay ku qanceen oo raallida ku ahay iyagoo raalli ku ahna hadda isla joognaa waxaan codsanaynaa marka dowladda gac- sharafta leh in wiilkaas xorriyaddiisii naloo siiyo waxaan ku heshiinay qaraabada walaalaheena ee, saddexda qodob oo shareecada islaamku ay bannayday mid ka mid ah oo ah inay mag naga qaataan wayna ku mahadsan yihiin magtina waa siinay ilhaan mustaf warbaahinta dalsan muqdisho
warkii habeen aada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddu warkayga saaga waxay dib kaga baaran karaan barahina bulshada ammaan alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel